oo hadda wax oo buuran oo hadda sidaa mataqaana mabana arkin haddii ay noqon lahayd baarlamaanna mataqaana hadde weli nidaam sidaa u samaysan oo mucaarad isu tilmaamaya ma jiraan marka hadda un waxaan ugu nimid xukuumaddii iyo baarlamaankooda inay ma aragtay waxaa jira iyo dadka wax dhaliishan iyo wadahadal lagu sameeyo dadkii raba inay nidaamka jira bedelaan lahada waktigeeda ay sugaan oo ma aragtay nidaamka la isu bedelayo iyo proseska ay maraan dastuurka koonfurgalbeedka marka xildhibaan waxaad ka digaysaa waxay tahay sida hadda dhacdooyinka ka taagan kale galmudug in koonfur galbeed ay ka dhacaan
waa wax marka taa oo kale ayaa mataqaanaa inay ka dhacdo dowlad dowladada kale ayaa laga baqayaa marka waxaa shakiya jira in dowladii federaalka soomaaliya ay ku mashquulsan tahay in wixii dhisnaa ay dumiso marka waxyaabahaan u nimiri kartaa insha allah see lagu gaaday dowladda qudheed inay ku mashquulsan tahay arrintaasi
dabcan hadda cadayma mayno laakiin galmudug mataqaanaa waxaa ka dhacaya hadde waa dareemaysaa wax badan mataqaana meesha ka badan koonfur ahaan wax sidaa mataqaana u guuran oo dowladda federaalka culays ku haysa ma jirto dabashooyin ay maamulka jira qabaan ma jirtaa oo dowlad sanduud oo ay mataqaana iyo dowladada kale qabaan oo xakimiinta